wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oo toddobaadkan idinka imaanaya magaalada colombos ee gobolka ohio halkaasi oo ay si xiise leh uga socdaan ciyaaraha kubadda cagta ee la yidhaahdo toddobaadka soomaalida oo lagu maamuuso ciyaaro kala gedisan oo iskugu jira kubadda cagta iyo kubadda kolayga haddaba dhinaca kubadda cagta da'yarta da'doodu ay tahay afariyo toban jirada waxaa ku guulaysatay kooxda kubadda cagta ee jenyo ee gobolka ohio iyagoo ciyaartii kama dambaysta ka badiyey kooxda mayn kulankaasi oo shan iyo shan ku gabagaboobay hase ahaatee rigoorayaal ay ku soo baxday koobkan ay ku qaaday kooxda magaalada colombos ee gobolka ohio ee jenyo haddaba waxaa ila jooga gudoomiyaha kooxda jenyo maxamed xubsey iyo weliba qaar ka mida ciyaartooyda kooxda guulaysatay oo aan jeclahay bal inay guulahooda iga warramaan ee marka hore bal maxamed adigoo ku soo dhowaanaya barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha ee v o a waxaad iga warrantaa kulankii aad ciyaarteen waxyaabaha idin suura geliyey inaad badisaan bismillahi raxmaan iraxiim aadan kaaga mahad celinaya adigii bahda v o edana waa idin salaamaya kulankii maanta finalka ahaa wuxuu ahaa ciyaar aad iyo aad u adag sidaad aad aragtayba waxay ku dhammaatay cayaartaasi barbardhac oo cayaartu ay ka dhiman tahay labaatan iyo toddoba second na la bareejeeyey haddaan nahay ohio cayaartii markaas waxay u dhacday in la tuurto benalty ama waxa anagu naqaano rigoorooyinka rigoorooyinkaasoo annaga aan ku soo baxnay afar iyo saddex oo goolkiibarkeennu ninka goolahayaana uu badbaadiyey laba laba gool haddaan kaaga warrama cayaartaas cayaar aad aad u adag ayay ahayd waxaa noo suuro geliyena dadaalka dhallinyarada yaryar iyo wakhtiga aan gelinay iyo maaragtay tababarka ay qaateen oo ahaa tababar sanadkao dhan ah oo xilligan hadda indoorka ku jirno ama waxa loo yaqaano garoommada dedan oo aan sanadkao dhan aan wadno annagu markii xilliga kulaylaha la gaarana aan u baxno bannaanka waxyaabahaas faraha badan iyo wakhtigaas aan gelinay ayaa noo suura geliyey inaan maanta aan kulankaas ka guulaysano inkastoo kooxda mayn ay aad u dadaashay marka laga hadlayo da'yar oo weliba afar iyo toban jir iyo wixii kasii yaraa inaad haysaan isla markaas inay banooni ciyaaraan kuna guulaystaan wax sahlan maahan iyadoo iskuulkii uu jiro barnaamijyo kaloo fara badan ay jiraan arrinta noocaasa sideed ku suura gelisaan inaad samaysaan wallaahi horta afar iyo toban jir oo keliya maaha annagu waxaan u shaqaynaa sida akademi oo kale waxaan haynaa u fifteen ama shan jirada ayaan ka bilownaa waxaan haynaa kooxo shan jiro ah kooxa sideed jiro ah toban jiro labiyo toban jiro afar iyo toban jiro iyo kooxda weyn oo hadda t n t oo finalka timid waxaan xusid mudan tababare maxamed faarax oo ah nin aad iyo aad qaali noogu ah dadaalna badan oo suuro geliyey inaan waxaasoo ciyaala isku keenno waa gartay marka aynu ka hadlayno ciyaartooyda da'yarta ah waad la socotaa waddankan maraykanka dhibaato fara badan ayaa jirta oo dhallinyarada la gudboonaata weliba kuwa soomaalida waxaad kaloo og tahay in dhallinyaro badan oo soomaaliya oo gobolkan degan ay dalkii soomaaliya iyo meelo kale u dagaaltagaan marka door intee leeg baad ka qaadan kartaan inaad dhallinyaradan da'yarta ah ka badbaadisaan inay meelaha xun ku dhacaan wallaahi waa arrin meesha ku jirta arrintaasi waxyaabaha nagu kalifayna waxyaabahaas ayaa ka mid a brograamkan aan wadnaahay waxaan ku mashquulinaa ilmahaas inay helaan wakhti ay ku fikiraan waxyaabo xunxun haddii aan la qaybsanno wakhtiga ay iskuulka iyo ku mashquulsan yihiin wakhtiga ay firaaqada leeyihiin haddaan anagii mashquulino oo aan u samaynay sboortigan iyo waxan waxaad arkaysaa inay ka mashquulayaan waxyaabahaas xun waana midda annaga noogu weyn oo aan u aasaasnay waxaan oo howlan aan u wadno taas waa mid meesha ku jirta waa gartay aad baad umahadsan tahay sidoo kale waxaa ila jooga qaar ka mid a ciyaartooydii da'yarta ahayd ee koobkan ku guulaysatay bal waxaan jeclahay ninkan oo dhinacayga soo xigan marka hore bal magaciisa weydiiyo magaca aniga waxaa la dhahaa aadam yuusuf aadam yuusuf meeqa jir baad horta afar iyo toban sanaa jira waa gartay waxaad ka mid ahayd ciyaartooydii maanta farxad baa kaa muuqata waad guulaysateen bal dareenkaaga iga horre inaad magaaladaada adigoo jooga koobkii ku guulaysatay afaraxsana waa markii hore magaaladana ku badana koobkan baraasiin ahayd gameka soo taf aad buu u adkaa gameka marka maxaa idin suuro geliyey baad is leedahay inaad koobkan ku guulaysataan maadaama ciyaartu ciyaar adag ay ahayd si fiican oo ciyaarna annaga iyo tiimeedkeena dhan si fiican oo ciyaarnay penaltigana waa aad taqaantaa laki waayo ninkii dhaliyaa badiya adiga rigooryaasha mid ma dhalis haa kayga aniga waa dhaliya alxamdulilah laakiin marka aad tuuraysay dareenkaaga maxaa dareemaysa waxaa dareemaya haddii aniga waxaa dareemaya haddaa dhaliso farax waayo haddaa misgaraysidna waa mesh ka tago waayo markaad dhalisay marka farxadda isceli weysa farxad xun ayaysa aniga kaad maadsan tahay adiga magacaa ayuub cabdi ayuub cabdi meeqa jir baa tahay afar iyo toban halkeed ka dheesha adigu kooxda difaaca difaac baa tahay shan gool baa lagaa dhaliyay shan gool wax sahlan maahan maxaad dareemaysay marka shan gool in adoo difaaca laga dhaliy kooxda ciyaartooyga uga daaleen inta la bedelay ahayd koosh intuu xiis sameeyo so aan waa iska fi- waa- haddaan daalnaa coachka bedelaa dhehe so markaa difaaca buuxaa dhehe coach markaas wuu- wuu- wuu fahmay markaas wuu buuxiyey marka ee, markaad weynaato ee, maxaad jeclaan lahayd ciyaartooyin nooceebaad rabtaa inaad kubadda cagta ka noqoto soomaaliya inta oo cayaaraa arabaa ama professional intaas ka aado waa gartay aad baad u mahadsantay waxaan kuu rajaynayaa inaan mustaqbalka arko adoo maaliyadda ee, ee buluugga ah ee qaranka soomaaliyad xelan sida aad ku haminayso Waa mahadsanid.
aad baad umahadsanta waa tahay dhegaystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkan oo idinka imaanayay magaalada colombos ee gobolka ohio halkaasi oo lagu soo gabagabeeyey toddobaadka ciyaaraha soomaalida oo dabcan ahaa toddobaad xiisihiisa leh islamarkaasina bulshada soomaaliyeed ay meelo kala gedisan oo dalka maraykanka iskaga yimaadeen tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waa maxamuud mascade oo magaalada colombos ee gobolka ohio idinka leh sidaa iyo nabadgelyo